alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak calى nabiyina muxamed wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd alxadiiثu alxaadi wahalaaثuun xadiidka kow iyo soddonaad oo ka mid a axaadiidta alarbacuuna اnawowiya can abi اlcabaas sahl ibnu sacad aلsaacidi radia allahu canhu qaal jaءa rajul ilى الnabiyi slى اllahu عalيه waslm faqaal ya rasuula اllah dulunii calى camali ida camiltuhu axabaniy allahu waaxabaniy الnaas faqaala ishad fi اddunya yuxibaka allah wاshad fima cinda الnaasi yuxibaka الnaas xadiiثu xasan rawahu ibnu maajah wagayruh biasaniida xasana ibnu maajah raximah اllahu tacaala iyo keyrkiis waxay ka soo wariyeen abilcabaas saxaabiga la yidhaahdo magaciisu inuu yahay sahl ibnu sacad asaacidi radia allahu canhu qaala inuu yihi sahl jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu alيه wasalam nin baa nebiga u yimid calayhi الsalaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi ya rasuula اllah rasuul allah dulunii itusi calىa camali camal itusi aan camal falo camalkaasoo idaa camiltuhu markaan sameeyo axabaniy allaahu alla uu ijeclaanayo oo ilaahay jacaylkiisa aan ku heliyo wa axabaniya annaasu dadkuna ay ijeclaanayaan faqaala wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ishad fi اdunyaa adduunka ka zaahid bimacnaa ka dheerow wixii markaa baahi iyo daruuro aysan keensanaynin ka jeedso oo isaga tag yuxibaka allaahu ilah baa ku jeclaanaye washad ka zaahid oo ka dheerow oo ka jeedso fii maa cinda annaas dadka agtooda waxa ku suganna yani ka dheerow yuxibaka annaasu dadkuna way ku jeclaanayaane xadiiثun xasan waa xadiid xasana sanadkiisa xasana rawaahu ibnu maajah wagayruh biasaniida xasana ibnu maajah iyo keyrkiisa soo wariyey sanadkiisuna waa xasan xasan wuxuu noqonayaa marka laisku keeno duruqdiisa majmuuc uruq ayuu markaa xasan noqonaya asaniidda marka la jamciyo ayuu xasan ligayrihi noqonayaa xasan ligayrihi wailaa culimada qaarkood way daciifiyeen xadiidka oo marka sanadka si gaara loo eego xadiidku asaniiddiisu mid kasta waa daciif culimadu daciifisan waxaa ka mid ah alimaamu axmed iyo abu xaatim alraazi iyo keyrkoodba way daciifiyeen laakiin duruqda marka la jamciyo ayuu markaa wuxuu tegayaa xasanu ligayrihi bimajmuuci uruq oo marka daciif iyo daciif iyo daciif laisku keeno waxaa markaasi dacfigii wuxuu noqonayaa munjabir dacfi yani markaasi la kabi kara ayuu noqonayaa marka xasan ayuu tegaya laakiin xasan wuxuu ku noqday ligayrihi lidaatihi maahan daatadiisa xasan oo ma ahan laakiin waa ligayrihi xadiidka waa xadiiث weyn waa xadiiث caظiima culimaduna waxay ku tiriyeen inuu ka mid yahay markaasi min usuuli الsunan sunada nebi mxamed alayhi الsalaatu wasalaam usuusheeda inuu ka mid yahay xadiidkan aljurdani sheekha la yihahdo wuxuu ohanaya hada اxadiiثu axad اlaxaadiiث alati calayha midaaru اlislaam yacni xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiidta islaamku uu ku wareegayo axaadiidta islaamku uu ku wareegayo ayuu ka mid yahay kadalika abu daawuud wuxuu odhanayaa usuulu sunan fii kuli fannin arbacatu axaadiid sunada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam asal markaasi waxaa u ah fanni kastaba afar xadiid kadibna wuxuu ku daray xadiidkan ayuu ku daray waa midda marka uu tilmaamayo shaacirku ama naadimku oranayo cumdaة الdiini cindana kalimaat arbacu min kalaami khayr اlbariyة itaqi الshubahaat wazhad wadac ma laysa yacniika wacmalana biniya wuxuu tilmaamaya naadimka afarta xadiid oo wuxuu leeyahay tiirarka diinka diinka islaamka tiirarku ku taagan yahay waa kelmado afar ah oo ka mid a hadalkii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam o waxaa way itaqi shubahaat xadiidka horan usoo marnay washad waa xadiidka hadda aan joogno اذهب في الدنيا يحبك الله ودع ما ليس يعنيك اصلا waan soo marnay دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعملن بنية وحديثك أفراد وwaxa markaa isaguna إنما الأعمال بالنيات أفرta حديث ayaa markaa diin اسلام tiir markaa u noqonaya waa xadiiث caظiima marka saxaabiga warinaya hore ma nasoo arag waa shl musaacad aلsaacidi saxaabiga la yihaahdo magaciisu markii hore waxaa la ohan jiray xasan laakiin nebiga calayhi الsalaatu wasalaam baa sahal ku magacaabay isagoo markaasi laga tafaa'ulayo magacaas xasan waa wixii adag waxa adag ba xasan la yihah xasan la yihaahdaa sahalna waa wixii fudud weeye marka qof fudud inuu noqdo isagoo nebigu ka tafaa'ulayo ayuu markaa magacaa sahla u bixiyey waa ansaari isaga iyo saaabihiisba waa saxaabada nebi maxamed bay ka mid yihin calayhi الsalaatu wasalaam markii nebigu dhintay nin yar buu ahaa oo markaa dadiisu way yarayd oo شhan iyo toban sano ayuu markaa jiray saxaabigaas radi الlahu canhu wuxuuna ahaa cidda ugu dambeysay oo magaalada madiina ku dhimata saxaabada rasuulka alayhi الsalatu wasalaam ayuu ahaa waxaa laisku hayaa masaga maasaga u ah ninka ugu dambeeye madiine ku dhinta mise jaabir buu ahaa waa laba qowl laakiin qowlka ugu caansan waxaa weeyaan sahل musaacad aلsaacidi inuu ahaa ninkii markaa ugu dambeeyey oo saxaabada ka mid ah oo magaalada madiina ku dhinta kunyadiisu abulcabaas abu yaxyana markaasi culamada qaar baa ku sheegay axaadiista uu wariyey waa boqol sideed iyo siddeetan xadiid ayuu nebi maxamed ka wariyey calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigaas radia allahu canhu wuxuu dhintay sideed iyo siddeetankii hijriga ama kow iyo sagaaشhankii hijriga ayuu markaa dhintay marka waa qarnigii koobaad markuu sii dhammaanayey ayuu dhintay marka waa saxaabiga ugu dambeeyey magaalada madiina saxaabiga ku dhinta saxaabigaas ayaa marka xadiidka warinaya wuxuu tilmaamay saxaabigaas radi allahu canhu inuu nin nebiga u yimid ninkaas markuu u yimid nebiga su-aal buu weydiiyey su-aasha waxay ahayd dullunii calىa camali idaa camiltuhu axabanii allaahu wa axabanii الnaas camal markaan qabto aan ku helayo ilaahay jacaylkiisa kadaalika aan ku helayo maxabada dadka camalkaa ii tilmaan marka saxaabadu radia allahu canhum waxay ku dadaali jireen acmaasha markaasi ilaahay u dhoweynaya oo markaa ay janno ku helayaan aad bay ugu dadaali jireen in badan baan soo aragna iyagoo markaa su-aalo weydiinaya ee markaasi camal ii sheeg aan jannada ku galo waxaa marka iyagoo tartan ku jira oo ay leeyihiin markaas nimankii ahluduhuurkiiba ajarkii qaatay waxaawey camalkii aan qaban aan qabanayn way nala qabanayaan dheeraadna way samaynayaan bal waxaan markaas annagana aan ku gaari karno noo sheeg marka saxaabadu dad khayrka iyo wanaagga raadinaya inay ahaayeen oo weliba doonaya inay sameeyaan ayay ahaayeen oo dad baa waxaa dhici karta inay su-aal cid weydiinayaan sababta u weydiinaya inay tahay un mujarad cilmi inay ogaadaan bas laakiin saxaabadu saa may ahayn markay su-aal weydiiyaan maqsadkooda wuxuu ahaa inay markaas sameeyaan oo ku camal falaan marka su-aashaasu weydiiyey camalkaas rasuul allow ii sheeg camalkaas uu weydiinaya waa camal saalixa weeyaan waayo midka lagu helay maxabatullah waa camalkaa wanaagsan maxabatullah iyo maxabatunnaas waa kala tartiibsamayaan oo maxabatunnaas waxay ka dhalanaysaa maxabatullah ilahay hadduu ku jeclaado khalqiguna waa ku jeclaanayaan ilahay hadduu ku jeclaado khalqiguna waa ku jeclaanayaan marka min caطfi almusababi calى sabab bay noqonaysaa waa musababkii oo lagu cadfay sababkiisii maxabat ullah haddaad hesho oo ilaahay uu ku jeclaado khalqiguna waa ku jeclaanayaan maxaa yeelay quluubta khalqigu waxay ku jiraan bayna usbacayni min asaabic الraxmaan laba farood ilahay uu leeyahay bay ku jiraan hadduu doono ilaahay markaasi dadka inuu ku jeclaysiiyo uu ku jeclaysiinaya quraanka alle wuxuu noogu sheegay in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati sayajcalu lahum الraxmaanu wuddan kuwa muminiinto iimaanka laga helay camal wanaagsan lala yimid camalka wanaagsanna waa camalka markaas ikhlaas iyo markaa mutaabaca marka lagula yimid kuwa camalkaa la yimaada sayajcalu lahum الraxmaanu wuddan allah raxmaankaa wuxuu u yeelayaa wuddi iyo jacayl dadka qalbigooda waxaa loo dhigayaa markaasi inay jeclaadaan markii labadaa shay laga helo aliimaan wاlcamal الsaalix waa markay ilaahay aطeeceen oo ilahay maxabadiisii ay raadiyeen waxay markaasi dadkii maxabadoodina taasay markaa ka dhalanaysaa kadalika nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay hadduu jeclaado addoon jibriil buu u yeeraa jibriil ayuu u yeeraa kadibna markaasi wuxuu u sheegaa annii uxibu fulaana faaxibah hebel baan jeclahaye adna jeclow allah marka jibriil buu u sheegayaa jibriilna wuu jeclaanayaa kadibna ahlu samaawaadkii wixii samada ku noolaa ayuu markaa jibriil ka dhex dhawaaqayaa oo wuxuu odhanayaa ina allaha yuxibu fulaana faaxibuuh hebel buu ilaahay jeclaadaye war jeclaada markaasaa wax alla wixii samada ku noolaana jeclaanayaan uma yuudacu lahu alqabuulu fi اlardi markaasaa qabuul dhulka loo dhigayaa dadka dhulka joogay dhammaan marka way jeclaanayaan marka qofka doonaya inuu helo maxabat الnaas kow waxaa ka horeysa inuu maxabat اllahi raadiyo maxabat الnaas waa iska imaanaysaa laakiin qofku hadduu raadiyo maxabat الnaas faqaط oo maxabat ullahi uusan eegin ma helayo taa kuma helayo laakiin middan maxabat ullaahi bay ka imaanaysaa maxabat الnaas ayib marka su-aashaas ayuu weydiiyey labada arimood midaan ku helo ii sheeg wuxuu nebigu ugu jawaabay calayhi الsalaatu wasalaam ishad fi dunya adduunka ka zaahid bimacnaa adduunka ka jeedso imaamu nawowi raximah اllahu tacaala markuu fasiriya wuxuu ohanayaa yani waxaad ka tagtaa maa laa yataaju maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya wixii aadan baahi weyn u qabin oo adduunyaa isaga jeedso ishad fi dunya macnahedu waa saas weeyaan dunyaduna addunyana meesha laga keenay culimadu waxay yihahdeen laba mid ima min adunuwi in laga keenay min adunuwi in laga keenay ama min adanaa in laga keenay min adunuwi waxaa loo jeeda dhowaansho waa dhowda ayib oo waa qabla alaakhira marka aakhira loo eego iyo adduunyada adduunyadaa sokaysa in halkaa laga keenay ayib lidunuwiha liannaha qabla alaakhira iyo inay tahay min adanaa liidnaan way liidataa wax liita weeye labadaa midkood ayaa markaa adduunya loogu magacaabay inay liidatana waxaa ku tusinaya nebigu inuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam rakcat alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcadood oo salaad subax ka horeeya baa adduunka iyo markaa waxa ku dhex jiraba labadaa ragcadood baa ka fiican marka inaysan wax weynba ahayn yani wixii adduunka dhex yaalayba waxaa laga saramariyey labadaa ragcadood oo qofka uu tukanay salaad subax ka hor ayib wuxuu kaloo nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam lamawdicu lamawdicu sawti axadikum fi اljannati khayru min addunya wamaa fiiha yacni qofkiin jeedalkiisa meesha uu ka dhigaya jannada ayaa markaasi wuxuu ka fiican yahay adduunya waxa ku dhex jiraba waa meel la dhigo jannada ka mid ah oo sawdka ama jeedalkaa la dhigo baa waaa wuxuu ka fiican yahay adduunyada waxa ku dhex jira marka marka inay aada u liidato bay ku tusinaysaa ibnu teymiya raximah اllahu tacaala markuu fasirayey zuhdiga wuxuu ku fasiray aلzuhdu tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira zuhdi waxaa la yidhaahdaa in laisaga tago waxaan aakhara wax kuu taraynin waxaan aakhara wax kuu tarayn inaad isaga tagto hada huwa zuhdu kaasaa zuhdi la yidhaahdaa waracuna waxaa weeyaan buu yihi maa laa takhaafu maa tarku maa takhaafu dararuhu fi اlaakhira inaad iska daysid waxaad aakhara dhibkiisa ka cabsanaysid maxaa marka farqiga udhexeeya zuhdiga iyo markaasi waraca farq udhexeeya waxaa weeyaan zuhdiga ka sareeya oo marka la fulanu zaahid iyo fulanu warac marka laleeyahay zaahidkaa sareeya waayo zaahidka wuxuu ka tegayaa waxaan markaas aakhare waxba u taraynin waxaanu ku dadaalayo oo ku far adaygayo oo wixii aakhare wax u taraya bas laakiin warac waa kee waa midka ka tegaya wuxuu isleeyahay aakhare dhib baa kaaga imaanaya hadduu yahay hadal iyo hadduu yahay ficil wax kastoo isleeya aakhare dhib baa kaaga imaanaya wuu isaga tegaya kanna waxaan aakhare waxba u tarayn buu isaga tegey marka labadooda waxaa sareeya zaahidka ayaa xagga martaba ahaan ka sareeya markaasi yani midka warica ah adilo fara badan oo qur'aan iyo sunnaba leh ayaa markaa waxay tilmaantay liidnaanta adduunyada inaysa markaa ilaahay agtii wax qiimo aysan ka lahayn adilo badan ayaa marka ilahay noogu tilmaamay nebiguna noo tilmaamay alayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mid ah bal tu'iruuna اxayaaةa اdunya wاlaakhiraةu khayru waabqى waxaad dooranaysaan adduunyadan liidataad dooranaysaan laakiin aakharada ayaa idiin fiican oo xagga baaqi noqoshada marka la eego ayadaa markaas xagga baqaageeda ayadaa ka fiican waayo adduunyadu waa ayaam macduudaat aakharaduna waxa weeyaan waa waa m- waa mala nihaayata lah waxaan dhamaansho lahayn weeye marka laakiin dadki waxay jecel yihiin adduunyadan ay jecel yihiin waxayna ka sarraysiinayaan oo ka doorbidayaan aakhiradii kadalika qur-aanka alle wuxuu inoogu sheegay wafarixuu bilxayaati اdunya wama alxayaatu اdunya fi اlaakhirati ila mataac waxay ku farxayaan ama waxay ku farxeen adduunyadii adduunyaduna marka aakhare la barbar dhigo wax kale maahan ilaa mataac waa wax yaroo dhammaanaya weeye mataac waxaa weeyaan waa qaliilu daahib wax yar oo haddana tegaya weeye hada huwa almataac adduunyadii bay ku farxayaan adduunyadiina marka la qiimeeyo waa wax yar waa hooska ama halkaa tegaya oo kale weeyaan aayado kalen wuxuu noogu sheegay qul mataacu dunya qaliil raaxada adduunyadu wax yar weeye raaxada adduunyadu way yarta wاlaakhiraةu khayru liman itaqaa aakhara u fiican qofka markaasi alla ka cabsada aakharo ayaa u fiican qofka caamilka ah oo wax markaasi ilaahay u dhoweynaya samaynaya aakharada u fiican adduunyada marka loo eego wuxuu kaloo alle inoo sheegay isagoo ka xikaayoonaya ninkii markaasi ka mid ahaa mumin aali fircawn isagoo qowmkiisi la hadlaya wuxuu lahaa yaa qowmi inamaa hadihi alxayaatu dunya mataac tani waa adduunyo inama hadihi alxayaatu dunya mataac wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar yani waxa weye wax yar oo dhammaanaya weye adduunyadu aakhara ayaa marka waxay tahay daarta baaqiga ah oo noqosho aan lahayn daarta aakhara weye alla waa inooga digay yani markaas inay adduunyada ina dagto falaa taguranakum alxayaatu اdunya walaa yaguranakum biاllahi اlgaruur war addunya aysa idin dagin midka wax dagana yuusan ilahay idinku dagin waa shayطaan intuu markaasi niyadda idiin dhiso cumri dheer baad yeelan doontaa in badan baad noolaan doontaa iska iska wada hawshaada aysan nafti kugu imaan markaas kadalika nebigu calayhi الsalaatu salaam isagoo marka adduunyada inoo tilmaamaya saysan qiimo weyn u lahayn wuxuu inoogu sawiray sawir cajiib ah wuxuu soo maray nebigu suuquu soo maray iyadoo dadkiina markaa suuqi ay dhooban yihiin oo suuqi la wada joogo ayuu suuqa soo maray wuxuu nebigu soo maray markaasi orgi yar oo markaasi dhukan oo haddana dhintay ayuu soo maray nebigu calayhi salaatu salaam kadibna orgigii soo nebigu soo qaaday dhegtuu soo qabtay saxaabadu su-aal weydiye wuxuu yihi ayukum yuxibu ana haada lahu bidirham kineebaa jecel inuu orgigaas dhukan oo weliba meydkaa inuu dirham igaga iibsado kineebaa jecel saxaabadu waxay yihahdeen maa nuxibu anahu lana bishay yani waxaa weye inaan wax ku bedelano ma jecel ma jecelin inaan wax ku bedelano wamaa nasnacu bihi maxaan ku falnaa maxaan ku samaynaynaa qaala atuxibuuna anahu anahu lakum ma jeceshiin inaan sakin siiyo iska qaadataan ayib waxay yihahdeen wallahi low kaana xayan kaana cayba fiihi wallahi hadduu noolaan lahaa agteeda ceeb buu ka ahaa ka ahaan lahaa liannahu asak waa dhagala-ya waa waa dhukan yahay fa keyfa wahuwa meyit bal arrinkii seebuu noqonaya asagoo dhintay wuxuu nabigu yihi calayhi salatu salam waana shaahidka weeye wallahi ladunyaa ahwanu cala allahi min hada calaykum ilah baan ku dhaartay adduunyada bay ilaahay agtii kala liidataa midkan agtiina si oga liito ilahay agtii addunya kala liidata xadiidka imaam muslim ayaa warinaya waa xadiis saxiixa weeyaan kadalika nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salatu salaam asagoo inoo tilmaamaya adduunyadu yani inaysa aada u liidato aysan qiimo ilah agtii ka lahayn wuxuu nebigu yihi ma dunyaa fi laakhirati ila kama yajcalu axadukum usbacahu usbucahu fi lyami falyandur bima laa yarjic adduunyada marka la qiimeeyo oo aakhare la barbar dhigo waxay la mid tahay qofkiin inuu bad biyo saa farta ugeliyo inuu yani markaa bad saa farta ugeliyo bal qofkiin ha eego muxuu la soo noqonayaa badii muxuu ka soo qaaday waxba kama soo qaadin qofkaas wuxuu ka soo qaaday waa qoyaanu bes intaasoo kale bay adduunyadu u dhigantaha ilaahay agtiis aakhara marka la barbar dhigo bimacna laa tusaawi shaa wax qiima ilah agtii kama leh ayib kadalika nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu salaam hadday adduunyadu markaasi noqon lahayd mid u dhiganta ilaahay agtii ama la siman garab kaneeco ilahay gaal marka waxba kama siiyeen low kaanat dunya tacdulu cinda allahi janaaxa bacuuda ma saqaa kaafira minha sharbata ma marka kulu haada waxay tusinaysaa adduunyadu markaasi inaysan qiimo yani markaasi aysan lahayn nusuustuna sidaas ayaa markaasi u tilmaantay wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu salaam ma lii walidunya iyadoo saxaabadu markaa nebiga ay ku dhiirigeliyeen inuu samaysto oo marka adduunyada xoogaa ku raaxaysto waxyaala uu ku raaxaysto inuu samaysto baa nebigu wuxuu ugu jawaabay maa lii walidunya aniga adduunya markaas maxaana kala galay inamaa maali inamaa mahalii wa mahalu dunya aniga iyo adduunyo haddii tusaale naloo sameeyo waxaan la mid ahay kamaali raakibin qaala fii dili shajarati fii yowmi saaif uma raaxa wa tarakaha waxaan ka dhiganahay nin maalin aad u kulul markaa oo musaafir ah intuu geed xoogaa hargalay casarkiina isaga caraabay baan ka dhiganahay adduunyada gebigeedu waa intaas hargalkaas wey marka maxaan aniga adduunyana kala galay maxaan isugu mashquulinayaa oon wakti badan ogu luminayaa oo hamigeyga oga dhigayaa marba hadda intaa tahayba saxaabada nebiga wuxuu kula dardaarmay rag badan oo saxaabada ka mid ah inay adduunyada waxay ka qaadanayaan markaasi wax markaa inta ku filan basa noloshooda ku filan keliya inay kaga kaaftamaan adduunyada buu nebigu kula dardaarmay saxaabada qaar ka mida cabdullahi bni cumar oo kale wuxuu nebigu ku yihi kun fi dunya kaanaka gariib oo caabir sabiil xadiiskana waa inoo imaan doonaa marka kullu hada adilada waxay tusinaysaa inaysa adduunyadu wax markaa wakti lagu lumiyo badan oo markaasi qofku in badan uu ka warwaro inaysan ahayn ayaa markaas ay tusinaysaa maxaa ka qayb qaadan kara qofku inuu markaa zaahid noqdo oo marka adduunyadii markaa uusan isku ilaawin maxaa ka qayb qaadan kara waxaa ka qayb qaadan kara inuu markaasi ogaado mar kastoo qofku u adduunyada markaasi nicamkeeda iyo barwaaqadeeda u dhex galo xasanaadkiisii iyo ajarkiisi baa nuqsaamaya aakharo abaalgudkii aakharaa nuqsaamaya abaalgudkii aakharo ayaa markaa nuqsaamaya cumar bn khaaab waxaa laga soo wariyey inuu yidhi lowlaa an tanqusa xasanaatii lakhaaladtukum fii liini cayshikum walaakinii samictu allaha cayara qowma faqaal adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum اdunya haddii markaasi adduunyadu aysan nuqsaaminayn xasanaadkayga waxaan idinkala qayb qaadan lahaa oo idinla dhexgeli lahaa noloshan dabacsan qayb baan ka qaadan lahaa oo aniguna nolosha dabacsan oo macaan oo jilicsan qaybteedaan qaadan lahaa laakiin waxaan maqlay alloo ceebaynaya qolo oo alle uu ku leeyahay ayibaadkiinnii aad markaa aakhare heli lahaydeen adduunyadaad ku qaadateen adhabtum ayibaatikum fii xayaatikum اdunya macaanyaalkiina waxaad ku tagsiiseen adduunka ayib marka cumar waa la garanaya waa nin zaahida buu ahaa aad markaa zuhdiga ugu dadaala wuxuu isaga ilaalinaya wax kale maahan muusan waayin wuu haystay amwaal iyo xoolo fara badan laakiin wuxuu ka cabsaday midda raasmaalka inay markaas dhaawac u geysato ayuu markaa ka cabsaday kadalika waxaa ka mid ah waxyaalaha ka qayb qaadanaya qofku inuu adduunyada markaasi yaraysto oo markaa uu ka zaahido yani inuu xusuusto xisaab badan inay ka dambeynayso qofba intuu qof ka maal badan yahay waa ka xisaab badan yahay qofba intuu qof ka maal yar yahay xisaabtiisa waa ka yarta bal nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka markaa fuqarada ah jannada waxay gelayaan qabla alagniyaa bikhamsi miati sana shan boqol oo sano ka hor bay jannada kaga horeynayaan waa dadkii fuqarada ahaa oo wanwanaagsanaa iyo kuwii akniyada ahaa oo wanwanaagsanaa dadkii fuqarada waxay kaga horeynayaan bikhamsi miati sana shan boqol oo sano bay kaga horeynayaan wuxuu nebigu yihi alayhi salaatu asalaam wa ahluljaddi maxbuusuun dadka markaa maalqabeenka jannada horteeda lagu haynaya ilaa kuwa marka horta ay nicmaysanayaan taa markuu qofku xusto marka maadaama xisaabta ay ka dambeynayso xisaab dheer ay sugeyso qofkii markuu adduunyadii in badan dhex galo arrinkaa markuu qofku xasuusto wuxuu isku dayayaa markaasi inuu yaraysto adduunyadii ayuu isku dayayaa inuu xusuusto in markaasi adduunyada ilahay agta aysan qiimo badan ka lahayn oo wax lidata ay tahay oo markaa nusuus badan nebigu inoogu tilmaamay allan inoo sheegay fudayl ibnu ciyaad ninkii caabidka ahaa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi low ana addunya bixadaafiiriha curidat adduunyadoo dhan haddii la iisoo bandhigi lahaa calaya xalaalan ayadoo weliba xalaal ah oo weliba aan laygu xisaabinaynin aakharo lakuntu ataqadar waan ka weysusilhaa buu yidhi kamaa yataqadaru rajulu aljiifata idaa mara biha an tusiiba thawbah sida qofkiin uoga weysuso markuu soo maro bakti meeli yaal inay maradu ka taabato saasoo kale oga weysusilhaa buu leehay marka inay waxa aad u lidato tahay inuu qofku markaasi ogaado waxyaalaha ka qayb qaadan kara in markaasi qofku uu zuhdi ku dadaalo bay ka mi waxaa ka mid a qofku inuu mar kastoo zuhdigu ku dadaalo wuxuu ku sugnaanaya طumaaniina iyo xasilooni iyo qalbigii soo degan ayuu ku sugnaanaya mar kastoo adduunyada uu ku fogaado oo markaa warwarkiis u badyana qofka markaa xasiloonadiisii markaasi way yaraanaysaa oo xasan albasri waxaa laga so wariyey inuu yihi aلzuhdu fi اdunya yuriixu اlqalba wاlbadan inuu qofku adduunyada yaraysto qalbigiisa iyo badankiisa labaduba markaasi waa raaxaysanaya dadka markaa adduunyadu ay ka qaalib noqotay oo qalbigood qalbigooda ay qabsatay habeen iyo maalin waxay ka warwarayaan maxaa markaasi adduunya ka warwarayaan qaarkood marka dambe xanuuno halis ah ayaa markaasi ku dhaca marka waxa ashyaadaas ayaa ka mid a waxyaalaha ka qayb qaadanaya qofkii markaasi in uu markaasi adduunyadii marka uu ka zaahido ayib marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu saxaabigaa u sheegay laba arimood waxaad ku helaysaa haddii aad doonaysa ilahay inuu ku jeclaado adduunyada ka zaahid haddii aad doonaysa dadka inay ku jeclaadaanna waxaad ka zaahidaa ood ka dheeraataa dadka agtooda waxa ku sugan maxaa labada lasugu xidhay marka jacaylka dadka iyo inaad ka zaahiddo waxa ay hayaan maxaa lasugu xidhay waxaa lasugu xidhay lianna dadku adduunyada waa jecel yihiin waxa ay jecel yihiin marka la weydiiyo ama qofkii hunguryanaya ay arkaan markaasi way markaa way nacayaan qofkii way nacayaan mar kastoo qofkii markaasi aad wixiisi uu jeclaa u daysana wuu ku jeclaanaya imaam shaafici raximah llah waxa laga so wariyay inuu yidhi waman yaduq اdunya fainii طacimtuha wasiiqa ilayna cadbuha wacadaabuha falam ara ila jiifatan falam araha ila jiifatan mustaxiilatan calayha kilaab hamahuna اjtidaabaha fain tajtanibha kunta silma liahliha wain tajtadibha naasacadka kilaabuha wuxuu le imam shaafici raximah llah adduunyadii qofka dhadhamiya anuu waan dhadhamiyey waxaa naloo keenay macaankeedii iyo dhibkeedii labaduba waan arkay ma arag buu yidhi wax kale maa inay tahay bakti uraya wax kale addunyadu ma waa bakti uraya weeye baktigaa urayo eydi ay isugu yimaadeen oo kala jiidanayaan eydi dadkiiba ujeedaa waxay la mid tahay adduunyadii bakti meel la dhigay oo markaa eydi ay kala jiidanayaan fain tajtanibha kunta silma liahliha fain tajtanibha haddaad ka dheeraato waxa ay kala jitiin haddaad ka dheeraato waxaad noqonaysa nin markaasi ka badbaadaad noqonaysaa amaan baad ka helaysaa wain tajtanibha naasacadka kilaabuha haddaad jiidatana aydii baa kula jiidanaysa aydii ayaa markaa kula jiidanaysa marka mar kastoo qofku dadka gacantooda waxa ku jira u ka dheeraado agtooda qof qiimo leh ayuu noqonayaa dhinac araabi ah ayaa waxaa la weydiiyey ayaa wuxuu yihi reer basr yaa sayid u ah wuxuu weydiiyey man sayidu ahli hadi اqarya magaalada yaa sayid u ah markaasaa waxaa lagu yihi markaas xasan basri xasan اlbasri ayaa markaa sayid u ah magaalada basra markaasaa wuxuu weydiiyey muxuu madax ku noqday muxuu sayid ku noqday markaasa wuxuu yihi ixtaaja الnaasu ilىa cilmih waاstagnaa huwa can dunyaahum wuxuu sayid ku noqday laba arimood adduunyadoodii uu ka maarmay ooma baahanin ayana waxay u baahdeen cilmigiisi bay u baahdeen bimacnaa waa qof loo baahan yahay asaguna aan u baahnayn dadkii marka maadaama sidaa uu noqday waxaa markaasi qof qiimale agtooda ayuu ka noqday waxaa laga soo wariya asaga laftiisa xasan albasri inuu yidhi laa tazaalu kariima calى الnaas aw laa yazaalu الnaasu yukrimuunak dadku inay ku sharfayaan kumaamuusayaan ka zuuli maysid maa lam tacaaطa maa fii aydiihim inta aadan weydiisan waxay gacanta ku hayaan faidaa facalta dalika istakafuu bik haddaad weydiiso waxay gacanta ku hayaan way ku fudaysanayaan waxaan qiimo lahayn baad agtooda ka noqonaysaa wakarihuu xadiiثaka waabgaduuk inaad la sheekaystana way ku nacayaan wayna ku kahanayaan hadalkaaga iyo adoo dhanba marka taasaa marka waxay sababaysaa inay ku jeclaadaan marka aad waxooda u dayso taasaa keensanaysa ayib can abi cabaas sahl bn sacd asaacidi radi alahu canhu qaal ibnu maajah iyo keyrkiisba waxay ka wariyeen abicabaas oo magaciisu u yahay sahl bn sacd asaacidi radi alahu canhu qaala inuu yihi jaءa rajulu ilى الnabiyi sal اlah alay slm nin baa nebiga u yimid faqala wuxu yihi ya rasul lah rasul allow dulunii itusi calىa camalin camal camalkaasoo idaa camiltu markaan sameeyo axabanii allahu alla u jeclaanayo wa axabanii الnaasu dadkuna ay jeclaanayaan khayr camal wanaagsan oo khayr ah oo markaan sameeyo ilaahna ay jeclaan dadkuna ay jeclaanayaan faqaala calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi izhad fi اdunyaa adduunka ka fogow ayib oo isaga tag yuxibaka allaahu ilaah baa ku jeclaanaya adduunka zaahid bimacnaa acrid cama laa tadcu اlxaajatu aw daruuratu ilayh waxaan daruuro kuu keenaynin ama baahidana aysan kuu keenaynin isaga dheerow ayb wuxuu ohanaya imaam nawwi raximah اllah aلzuhdu tarku maa laa yuxtaaju ilayhi min addunya wain kaana xalaalan zuhdigu waxaa weeye waa in lasaga tago qofku wuxuusan u baahnayn oo adduunyo ah xalaalba ha noqdee wاliqtisaaru calى اkifaayati waa in lagu kaaftamo inta kugu filan hada huwa zuhdu kaas zuhdi loo yaqaanaa izhad fi dunya addunya ka zaahid yuxibaka اllahu ilah baa ku jeclaanaya washad fii ma cinda الnaas washad ka dheerow في mا عiنda الناaس شhayga dadka agtooda ku sugan يuحibka الناaس dadku waa ku jeclaanayaan xadيiث xaسن rawاه بن maaجة وغayruه بأsاaنiida xaسن ah أsاaنiid xaسaن ah ayuu markaasi ku soo wariyey marka أsاaنiidaasi marka la mideeyo laisku keeno bay xaسan noqonayaan laakiin mid kastaba si gaara iyado xaسan markaasi ooma noqonayso الxadيiث الثاني والثaلاثuuن xadiiثka labiyo sodonaad oo ka mid aadيiث الأربعون النووية عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحير لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه آه والدار القطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا آه إمام الدار القطني ابن ماجه iyo keyrkoodba waxay ka wariyeen abi saciid magaciisun uu yahay sacad ibnu malik ibnu sinaan alkhudri oo qabiilka loo nisbeeyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi laa darara wax dhib ah jaa'isun mid bannaan mahan dhiboo dhan ma bannaana laa darara jaa'isun darar iyo dhib ma bannaana ayib ay falaa darara jaa'isun iqaacuhu sharcan sharci ahaan in dhib la sameeyo ma bannaana walaa diraara diraarna ma bannaana in laisdhibaateeyo in laisdhibaateeyona ayadna ma bannaana oo qof markaasi dhib loo geysto ma banaana waa xadiid xasana waxaa warinaya ibnu maajah iyo daaraqutni iyo keyrkood baa warinaya kadalika waxaa soo wariye isagoo marka waxay soo wariyeen musnad macnaa isagoo mutasil ah bay soo wariyeen aimadaasi isagoo musnad ay soo saareen macnaa mutasil ah maalik kitaabkiisa muwaطa wuxuu soo wariyey isagoo mursal ah wuxuu ka warinaya can camar ibnu yaxya can abihi yani camar aabihi oo yaxyaa ayib yaxyana wuxuu ka warinayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka waa mursal oo saxaabigii baa maqan faasqaa abaa saciid abu saciid ayuu markaa riday maam maalig baa ridaya xadiiskuna wuxuu leeyahay markaa duruq isquweyneysa oo qaarkeed qaar kale uu quweynayo marka xadiisku wuxuu noqonaya xadiiثun xasanun ligayrihi waasna noqonaya sida kii hore oo kale waa xasanun ligayrihi marka keyrkii loo keeno ayuu marka wuxuu noqonayaa mid markaa xasan ayuu noqonayaa xadiidkanna wuxuu ka mid yahay axaadiista markaasi waaweyn buu ka mid yahay abu dawuud raximah اllah wuxuu ohanayaa inahu min alaxaadiiث alatii yaduuru alfiqhu calayha wuxuu ka mid yahay xadiidkan axaadiista fiqigu uu ku wareegayo qofkan xadiidkan fahmin fiqigii wax badan baa u dhiman marka wuxuu ka mid yahay axaadiista fiqigu uu ku wareegayo kadalika ibn rajab wuxuu ohanayaa wahada yushciru bikownihi hayra daciif xadiidka inuusan daciif ahayn bay ku tusinaysaa marka xadiidku waa xadiid weyn bal waa qaacido ka mida qawaacidda islaamka weeye oo adararu yuzaal qaacido loo yaqaano baa marka xadiidkani ama laa darara walaa diraar ka qaacid ahaan baa loo isticmaalaa ka qaacid ahaan oo qawaacid shan ah oo loo yaqaano alqawaacid alkuliya alkubraa yan waxa wey mid ka mid ah ayaa marka xadiidkan loo soo qaataa xadiidka waxaa warinaya saxaabiga loo yaqaano kunyadiisu ay tahay abu abu saciid magaciisuna uu yahay sacad ibnu malik ibnu sinaan alkhasraji alansaari waa ansaari saxaabadu ansaar iyo markaa muhaajiriin ba isagu waa ansaari weeyaan marka wuxuu ka sii yahay waa khasraji weeyaan khudriga loo nisbaynayo waa awowgiis oo khudra ibnu cawf ibnu xaarith ibnu khasraj ninkaasaa loo nisbaynayaa marka waa awowgiis weeyaan waana qabiilo marka ka mida qabaaisha ansaar ayaa banu khudra la yidhaahdaa marka aabbihii wuxuu ku dhintay maalintii uxud ayuu dhintay radi allahu canhu saxaabigaas yani nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud ugu celiyey oo raggii markaasi yaryaraabuu ka mid ahaa wixii ka dambeeyey laakiin wuxuu ka qayb galay duulaamadii nebigu u galay ilaa labayo toban duulaan ayuu ka qayb galay waxaana ugu horreeyey khandaq baa ugu horreeyey wuxuu ka mid ahaa ragga markaasi leebka aadka u gana oo markaa aqoonta u leh ayuu ka mid ahaa kadalika wuxuu ka mid aha min ahli sufa dadkii fuqarada ahaa oo magaalada masjidka nebiga calayhi sala slam xaggiisa dambe degan ayuu markaa ku jiray wuxuu ka mid yahay abu saciid almukiruun min asaxaaba saxaabada ragga marka axaadiista badan wariyey oo kun wax ka badan wariyey ayuu markaa ka mid yahay oo nebiga wuxuu ka wariyey kun iyo boqol iyo toddobaatan xadiid ayuu ka wariyey marka waa toddoba saxaabi oo nebiga ka wariyey kun xadiid wax ka badan ayuu ka mid yahay waatuu ohanaya naadimku sabcun min asaxbi fowqa alfi qad naqaluu min alxadiidi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdu jaabiru anasu sacd waxaa loo jeedaa sacd ibnu maalik ibnu sinaan baa loo jeedaa waa saxaabigan weeye abu hurayrata sacdu jaabiru anasu sadiiqatu wabnu cabaasi kada bnu cumar toddobadaas saxaabi waa toddobada saxaabi oo nebi maxamed ka wariye calayhi salaatu wasalaam kun xadiid wax ka badan bay ka wariyeen marka waxaa loo yaqaana almukiruuna min asaxaaba loo yaqaanaa saxaabigaas wuxuu ku dhintay radi allahu canhu magaalada madiina sanadkii markaas afar iyo lixdankii ama shan iyo lixdankii hijriga ayuu dhintay cumrigiisuna wuxuu ahaa afar iyo sagaashan sano ayuu ahaa wuxuuna ka mid yahay saxaabadii markaa lagu aasay marka xabaalaha baqiic oo magaalada madiina ku yaala saxaabadii lagu aasay ayuu markaa ka mid ahaa saxaabiga radi allahu canhu saxaabigan wuxuu nebi maxamed ka wariyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkan saan soo tilmaana xadiidku waa qaacida ee ka mida qawaacidda markaa sharciga marka wuxuu nebigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam laa darara walaa diraar yani dhib markaasi qofku uu bilaabo yani markaasi ma banaano oo sharci kuma banaana diraarkuna wuxuu noqonayaa yani markaa inuu aargoosto ayadna markaasi ma banaana laa darara walaa dirar culamadu markay fasirayaan macaani badan bay ku fasireen mid qaar ka mid waxay yihahdeen waa isku macne oo waa laba kelimadood oo markaa isku macno ah oo marka waa istawkiidinayaan qaarkoodna waxay leeyihin sida nawowi ku fasiraya wuxuu leeyahay laa darara ay laa yadur axadukum axada qofkiin qof kale yuusan dhibin bigayri xaqin walaa jinaaya laa yadura axadukum axada qofkiin qofna yuusan dhibin bigayri xaqin walaa jinaaya saabiqa asagoo markaa xaq aan u dhibaynin haddii xaq markaas uu dhibay waa bannaan tahay maalan qofkii qof dilay in la dilo waa xaq waa dhib dilku lakiin haddana waa xaq ayib marka kii sharcigu sheegay oo markaasi inuu qofkii dhib loo geystay inuu dhib goosan karo taa dhib male taa lagama hadlayo marka qofna yuusan dhibin markaa cid kale ayadoo markaa dhib markaa u geystay aysan jirin iyo markaasi janaayo u geystay waa laa darar ayuu saa ku fasiray walaa dirarna wuxuu ku fasiray laa tadura man darak qofka ku dhibaa ha dhibin laa tadura man darak waidaa sabaka axadu falaa tasubah qof hadduu ku cay ha caay waidaa darabaka falaa tadribhu hadduu ku garaac ha garaacin bal uطlub xaqaka minhu cinda alxaakim xaqaagii haddaadan cafinaynin xaakimka agtiisa ka raadi oo maxkamadda markaasi kaga doono maxkamadda kaga doono marka macnaha uu tilmaamayo waa macnahaas weeye inaan markaasi dhib markaasi aan lala doon ibn cuthaymiin raximah اllah wuxuu odhanayaa dararku wuxuu noqonayaa badanka in qof badankiisa la dhibo wuxuu noqonayaa in qofka maalkiisa la dhibo wuxuu noqonayaa in qofkii caruurtiisa la dhibo wuxuu noqonayaa in xoolihiisa la dhibo intuu waa soo gudagelaya laa darara daraarkuna wuxuu noqonayaa markaasi aargoosi oo qofkii marka ku dhibay inaadna dhib marka ugu abaalguddo ayuu noqonaya kadib sheekhu amilo iyo tusaalayaal ayuu ka bixiyey noocyada marka dararka uu noqonayo maala wuxuu ku tusaaleeyey sheekhu nin baa laba nin baa markaa jaar ah oo daris ah oo markay kala farqinayan qar waxay u kala farqiyaan dararku waa marka adigu marka aadan u qasdin diraarkuna wuxuu noqonaya markaad u qasado wuxuu marka ku miaaliyey wuxuu noqonayaa dararku nin baa marka wuxuu leeya jaar jaarkaas geed uu leeyahay ayuu markaa waraabiyaa ninkani biyihii ku waraabinayey ayaa markaa jaarkii kale way usii gudbayaan dhib bayna u geysanayaan asagu laakiin ma oga wuxuu sheekhu fahaada nusamiihi dararan darar baan ku magacaabaynaa biyihii uu ku waraabinayay beertiisa ama gurigiisa ayaa intay tallaabanba waxay u gudbayaan reerkii jaarka ahaa ayay markaa u gudbayaan waa darar weeye marka kaasi ma oga waa furuuqda udhexaysayaan bay ka mid tahay midna waa miduu qofku og yahay midna ma oga diraarkii wuxuu ku miaaliyey ninba wuxuu leeyahay jaar buu leeyahay wuxuu u qasdayaa jaarkaas inuu dhibo marka wuxuu ku shidayaa maalan mashiin buu ku shidayaa codkiisu aad u weyn yahay si jaarkaasi aysan habeenkii uba seexanba waa mid marka u qasdaya weeyaan kaana diraar buu noqonayaa diraar ayuu noqonayaa ayib mar haddii dararkaasi marka uu sugnaado waxay noqonaysaa in la rafciyo oo markaasi la kor yeelo ayay noqonaysaa dararkaas in la kor yeelo noocyo badanna waa noqonaya dararku oo markaa suwar badan ayuu markaa yeelanaya suwarkaasi waxaa ka mid ah yani wuxuu gelayaa dararku guurkii buu gelayaa guurkii ayuu gelayaa wuxuu gelayaa markaasi radaacadii buu gelayaa wuxuu gelayaa beeci buu gelayaa yani meel kastaba markaa dararku waa gelayaa guurkii oo kale maalan gabadhii ninku markuu furo waxay samayn jireen qoladii hore markaas jaahiliga ahaa markuu furo markuu ay ka dhammaanayso waktigii markaasi ay ciddada ka bixi lahayd ayuu dib usoo ceshanaya rajcu samaynaya haddana mudduu haynaya markay u dhowaato inay ka baxdo ciddadii buu haddana soo ceshanaya ayib waa darar ay markaa samayn jireen weeye alla marka arrinkaasi waa ku inkiray faamsikuuhuna bimacruufi aw sarixuuhuna bimacruuf dumarkii markaasi si wanaagsan u haysta ama si wanaagsan u sii daaya walaa tumsikuuhuna diraara litactaduu dumarkii haysanina yani dhibaato darteed ha u haysanina idinkoo markaa tacadi iyo xadgudub ku samaynaya cid kastoo marka sidaa samaynaysa oo ficilka noocaas samaynaya oo gabadhii markaasi xaaskiisa ahayd isagu waa furay cid kale ina gursatana ma doonayo mar kastoo ay ciddadii ka sii baxaysana wuu soo ceshanaya waa darar markaasi uu samaynayo laa yajuus sharciguna waa diiday waxaa ka mid a darar fi ridaaca oo qur-aanka wuxuu inoogu sheegay gabadha caruurta dhashay oo marka ay dhici karto inay kala tageen ninkeedii yaysan ku dhibin aabbaha carruurta yaysan ku dhibin aabbahuna yuusan ku dhibin markaa hooyada yuusan ku dhibin laa tudaara waalidatun biwaladiha laguma dhibo waalido caruurteedii ayib walaa mawluudu lahu biwaladihi aabbihii dhan carurta yaan lagu dhibin marka dararku sharcigu waa diidey beeci baa ka mid ah oo markaa dararkiisu wuxuu noqonayaa beeca la iibinayo waxyaalaha markaa sharcigu uu diiday in la iibiyo waa nooc markaasi dararah ayuu markaa noqonaya qawaacid badan baa ka hoosbaxaysa qaacidadan waxaa ka mid a qawaacidda ka hoosbaxaysa adararu yudfacu biqadri اlimkaan adararu yudfacu biqadri اlimkaan dararka waa laga hortagaa inta la awoodi karo adararu yudfacu biqadri اlimkaan inta la awoodi karo dararkii waa laga hortegaya ayib maala laba reer baa jaar ah oo daris ah mid baa marka majaroorkoodaba intay biyihii intuu qaado baa wuxuu ku shubayaa kuwii kale waa darar maadaama darar uu yahay waa in markaasi dararkaasi la zuuliya oo ninkii guriga lahaa oo majaroorkiisi reer kale u tallaabayey waa inuu ka qabtaa waayo waa darar qaacidan waxay tahay addararu yudfacu biqadri اlimkaan dararkii waa laga hortegayaa inta la awoodi karo waxaa ka mid a adararu ashad yuzaalu bidarar akhaf dararka weyn waxaa lagaga hortagaa dararka fudud meesha laba darar baa yaalla laba darar baa yaalla laakiin way kala wen yihiin tusaale waxaa u noqon kara culimadu ku tusaaleeyaan yani ninka xaakimka ah waxaa bannaan inuu ka qaado dadka akniyada ah waxaa bannaan ninka yani xaakimka madaxweynaha ah inuu akniyada ka qaado wax ka badan zakada waa bannaanta inuu ka qaado waa goorma waa haddii zakadu ay ku filnaan weydo fuqaradii uu ka qaadi karaa meesha marka laba darar baa yaalla laba darar maxay yihiin in laga qaado xoolo dadka akniyada ah waa darar dadkan fuqarada inay yani marka gaajo u dhintaanna waa darar waa laba dhibaato lakiin keebaa weyn waxaa weyn in markaa kuwan ay gaajo u dhintaan marka aqniyadii in laga qaado wax ka badan zakadii waa banaanta halkaasa laga qaadanaya oo qaacdo maxay tahay adararu اlashad yuzaalu bidarari اlakhaf dararka yar ayaa lagaga hortegaya dararka weyn waxaa ka mid a yutaxamalu adararu اlkhaas lidafci adarar اlcaam waxaa markaasi la taxamulaya dararka gaarka ah si looga hortago dararka weyn midka yar waa la taxamulaya ayib waxaa markaasi miaal u noqon kara qaacidadaasna ninka xaakimka waxaa banaan dadka intay xoolaha iibsadaan oo bakhaarada dhigtaan halkaa ku kaydiya oo marka xooluhu ay qaali noqdaan suuqa laga waayo suuqa intay keenaan qiimo sare ku iibinaya waxaa banaan ninkii xaakimka inuu ku khasbo inay xoolaha iibiyaan inay xoolaha iibiyaan kuna iibiyaan sicirka suuqa laga siin jiray marka horeba inuu ku khasbaa laazim ah ayib nimankan in xoolaha la yihaahdo ku iibiya sicru suuqa ku iibiya waa darar laakiin dararkaasi waxaa markaasi darar ka weyn ayaa marka lagaga hortegayaa oo waxaa weeye darar marka in la dhibo dadkii masaakiintaha dadkii danyarta in la dhibo waa darar kuwana xoolahoodii in la yihahdo sicir yar ku iibiya waa darar laakiin labada darar way kala sokeeyaan marka yutaxamalu adararu اlkhaas kani wuxuu ku kooban yahay kuwan tujaarta ah ayuu ku kooban yahay kan kale laakiin waa caam oo dadkii o dhan buu shamlinaya idan midka khaaska ku kooban waa la taxamulaya si markaa looga hortago dararkaas weyn si looga hortago marka qawaacid badan ayaa markaasi soo hoosgelaysa xadiidkan maadaama xadiidku laftiisu qaacida u iska yahayba qawaacid fara badan ayaa markaasi ayuu koobsanaya xadiidku marka wuxuu sheekhu inoo sheegay imaamu ibnu maajah iyo daarulquطni waxay soo wariyeen asagoo markaasi musnad ah musnadna waxaa loo jeeda asagoo mutasila loo jeeda oo sanadkiis uu xiriiro bay markaas soo wariyeen laakiin imaamu malik raximah llah kitaabkiisa muwaaa wuxuu soo wariyey asagoo markaasi ah mursal mursal iyo musnadna farqi baa udhexeeya oo mursalku waa midka saxaabigu uu maqan yahay bimacnaa waa cidaan saxaabi ahayn inay nebiga u tiiriso xadiid mursal baa la yihahdaa waad saaxib bayqunya uu ohanayo wa mursalu minhu saxaabiyun saqad mursal waxaa la yihahdaa midka saxaabigii meesha uu ka maqan yahay hada huwa mursal musnadna maxaa la yihahdaa musnad waxaa loo yaqaanaa waa midka markaa sanadkiisa uu xiriiro wاlmusnad اlmutasilu اlisnaadi min raawihi xatى اlmustafa walam yabin waa midka sanadkiisa uu mutasil yahay ilaa nebi maxamed laga gaariya alayh الsalatu asalaam marka labada imaam oo ah ibnu maajah iyo daar اlquطni xadiidka waxay soo wariyeen isagoo mutasil ah oo wax inqiطaac uusan ku jirin laakiin maali wuxuu soo wariyey isagoo mursal ah oo saxaabigii meesha uu ka maqan yahay camarna yaxyana uu markaa nebi maxamed u koryeelayo yaxyana markaa saxaabi maaha sheekha la yihahdo cabdikariim khudayr wuxuu ohanayaa markuu xadiiska tilmaamo inuu xadiiu xasan ligayrihi inuu yahay ayaa wuxuu ohanayaa waxaa istacaaruday xadiidkan isagoo markaa mawsuula iyo isagoo mursal ah isagoo mursala waa la soo wariyey oo markaa markaa sanadku saxaabigu maqan yahay asagoo mawsuulana waa la soo wariyey oo markaa sanadku u xidhiiro way istacaarudeen marka mursalkii iyo markaasi musnadkii wuxuu ohanaya marka sheekhu wa huwa cinda ibni maajah wa daar اlquطni mawsuula bidikri الصaxaabi labadaas markaa sheekh waxay soo wariyeen isagoo saxaabiga la sheegayo wa cinda maliki mursala isagoo mursal uu soo wariyey fadaar اlquطniyu dakarahu musnada wاlimaamu malik raximah اllahu tacaala laa yaktari bimasأalaة alwasl wاlirsaal imaamu maalik raximah اllah wax markaasi dana kama galo xagga wasliga iyo irsaalka marka la joogo kitaabkiisa muwaطa ah faqad yusqiط الصaxaabiya wakam min xadiiثi mawsuuli bidikri الصaxaabiyi fi اlbukhaari wamuslim yursilhu اlimaamu malik badana axaadiiث bukhaari iyo muslim ku sugan oo sanadkooda uu mutasil yahay oo maalikna uu kusoo warinaya muwaطiisa isagoo markaasi mursal ah badanaa marka asagu dan weynba kama galaba yani culaysi weyn kuma hayo agtiisa inuu xadiidka asagoo mursala soo wariyo ayib wuxuu lأnnahu yarwi liأnnahu yaraa ana alirsaala laa yaduru laa yaduru almursala cindahu almursalu cindahu xuja asagu mursalku aimo badan waxay leyihin mursalku waa daciif min qismi daciif bay ku dareen culimo badan waxay ku dareen mursalku inuu daciif yahay ayib laakiin imaamu maalik raximah اllah agtiisu almursalu waa xuja sababtu maxay tahay lanna waxay leeyihiin itisaalu sanad waa sharط min shuruud الصaxa sanadku inuu xiriiro waa shardi ka mida shuruudda xadiiska lagu aqbalo laakiin cinda maalik raximah اllahu tacaala agtiisu wax dhiba ma leh sheekhu kadib wuxuu ohanaya faالtacaarudu fi اlxadiiثi bayna اlwasl واlirsaal liأjli hada maalig baan wax dana ka lahayn oo asagoo agtiisa wax dhiba markaa kuma sugnaa kadib wuxuu ohanaya faإida nadarna fi manhaji man arsal وأna اlmursala cindahu xujaة haana اlamru wuxuu leeyahay markaan eegno manhajka iyo wadada yani midka xadiidka mursal ku soo wariyey oo ah agtiisu inuu mursalku xujo yahay arinku arrin sahlan buu noqonaya haddii laakiin uu ahaan lahaa imaamu maalik nimanka ama aimada mursalka aan aqbalin hadduu noqon lahaa xadiiska marka wa la ohanaa daciif weyan baa la ohan lahaa laakiin maalik isagaa irsaaliyey oo soo wariyey xadiidkii markaa sanadkiis usan xiriirin maadaama uu soo wariyey agtiisa xujo ayuu markaa ka aaminsan yahay falaa yakunu ina irsaalahu qad yakunu ayib walow kaana miman yursilu almursala miman yarud اlmursala laqulna ina irsaalahu qad yakunu qadxan wa tadciifan wuxuu kusoo khulaaseeyey haddii markaasi irsaalka qofka irsaaliyey agtiisa markaasi irsaalku uu ahaan laha xadiiska wax dhaawacaya waxaan ohan laha xadisku markaa xujo maahan laakiin cidda irsaalisay waxay aragtaa ana almursala xuja marka xadiidku sidaas ayuu markaa xasanu ligayrihi u yahay marka sheekhu wuxuu tilmaamay imaamu nawowi raximah اllahu tacala wuxuu yidhi markuu sheegay xadiiثun xasan wuxuu yihi rawahu ibnu maajah wadaar اlqutni wagayruhuma musnadan waxay markaasi ibnu maajah iyo daar اqutni soo wariyaan isagoo musnad ah waxayna u jeedaan macnaa mutasil ah warawaahu maaliku fi lmuwaطac wuxuu soo wariyey mursalan xaalo u yahay mursal macnaa isagoo markaa sanadkii saxaabigu maqanya wuxuu ka wariyey imaamu maalik can camar ibni yaxya can abiihi abiihi waxaa loo jeedaa waa camar weeyaan oo yaxyuu ka warinaya yaxyana yuu ka warinaya can الnabiyi sal اlه alي wasalam mursalan xaaluu yahay mid la irsaaliyey oo saxaabigii la riday faasqطa abaa saciid maalik wuxuu riday abaa saciid buu riday waa saxaabiga walahu طuruqu yuqawii bacduhaa bacضa wuxuu leeyahy xadiidku uruq isxoojinaysa duruqa isxoojinaysana wuxuu ku noqonaya xasanu ligayrihi ayuu markaa sidaa ku noqo xadidkuna markaa xujo ayuu markaa noqonaya alxadiiثu aلثaaliثu والثaلaaثuun xadiidka markaasi saddex iyo soddonaad can abi اcabaas radي اllahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wadimaa'ahum ولكن البينة ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر wuxuu soo wariyey imaamu msلم رaحimah الlah wuxuu ka soo wariyey markaasi cabdاللahi بن cabaas radي الlaه عanهuma أنa rasuul الlahi salى الlaه عليه waسلم qاal rasuulku wuxuu yihi عalayه الصلاaةu وaسلاam low يuعطى الناas may waxaa warinaya imam bayhaqi raximah اllah ayaa warinaya markaasi riwaayada wuxuu soo wariyay imam bayhaqi raximah اllahu tacaala wuxuu ka soo wariyey can ibni cabaas radi اllahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaal rasuulku wuxuu yihi low yucطى الnaas dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum waxa ay sheeganayaan ladacaa rijaalu rag baa waxay sheegan lahaayeen ladacaa rijaalu rag baa sheegan lahaa amwaala qowmi dad markaa maalkooda iyo wadimahum dhiigooda walaakin اlbayinatu laakiin bayinadu iyo cadayntu al mudacaa cala اlmudacii ka wax sheeganaya laga doonaya walyamiinu dhaartuna calىa man ankara cidda markaa wax dafiraysa ayaa markaa dhaar laga doonaya waxaa warinaya markaasi riwaayadan riwaayaad kalea jira oo markaa xadiidku ku yimid oo markaa bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen lakiin riwaaya had sheekhu uu soo qaatay waxaa markaasi imaam bayhaqi raximah اllahu tacaala ayaa markaa warinaya ayib laakiin riwaayada shekh marka hadda inoo sheegay imam bayhaqi ayaa warinaya xadiidku waa xadiid cadiima sida markaasi aimadu ay tilmaameen ibn daqiiq alciid raximah اllahu tacaala wuxuu ohanaya xadiidkani waa aslu min usuul اaxkaam wa acdamu marjicin cinda tanaasuci wاlkhisaam xadiidkani wuxuu ka mid yahay usuusha axkaamta axkaamta yani marka axaadiista loogu noqdo mid ka mida weeye waana marjica ugu weyn oo marka laisqabto loo noqdo weeye acdamu marjicin cinda tanaasuci wاlkhisaam marka uu muran iyo dood markay timaado meesha markaasi xadiidka markaasi waa marjica ugu weyn oo loo noqdo weeye kadalika wuxuu ohanaya imam nawwi raximah اllah wahada alxadiiثu qaacidaة kabiiraة min qawaacidi axkaami اsharci xadiidkani waa qaacido weyn oo ka mida qawaacidda markaasi axkaamta harciga ka mid a axkaamta harciga qaacido ka mida weyaan xadiidku wuxuu nabigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam dadka haddii la siin lahaa dacwadooda iyo marka waxa ay sheeganayaan low yucطa الnaasu ay maa yaddacuun dadka haddii la siin lahaa waxay sheeganayaan oo ah xoolo iyo markaa dhiig ah cidda siinaysa yay tahay cidda siinaysa waxaa weeyaan cidda markaa kala xukumaysa oo markaa ama qaadiga ah ama muslixa ah midka dhexdooda markaa islaaxinaya ama midka markaasi kala xukumaya hadduu iska siin lahaa waxa ay sheegtaan hadduu iska iska siin lahaa ladacaa rijaalun rag baa sheegan lahaa ladacaa rijaalun rwaayo kale waxay ku timid ladacaa naasun dad waxay sheegan lahaayeen marka waxay noqonaysaa min dikri alkhaas wa iraadat alcaam khaas baa la sheegay oo raggii baa la sheegay laakiin caam baa loo jeedaayo dumarkiina waa soo gudagelayaan dumarkiina way soo gudagelayaan ayib ama waxaa loo jeeda waxaa la odhanayaa yani inta badan khusuumaadka iyo doodaha cidda gasha waa ragga u badan dumar kuma badna saasaa marka maadaama ay haalib u yihiin xagga khusuumaadka saasaa marka loo sheegay lakiin riwaayadaasa sii cadaynaysaba sheegaysa ladacaa naasun naasna waxaa lagu iطlaaqaa rag iyo dumarkii labaduba way soo gudagelayaan ayib dad baa marka waxay sheegan lahaayeen amwaala qowmin dad xoolahooday sheegan lahaayeen dad xoolahood bay sheegan lahayen waxay ohan lahaayeen hebel xoolahaasaan ku leehay hebel maalkaasaan ku leehay hebel xoolahaas iga qaatay bay ohan lahaayeen ayib waxay kaloo sheegan lahaayeen dhiigooda oo waxay odhan hebel baa hebel iga dilay hebel hebel baa dilay walaalka hebel baa dilay aabbahay hebel baa dilay adeerka hebel baa dilay haddii qof kasta waxa uu sheeganaya loo fasixi lahaa dad baa markaa waxaa sheegan lahaa ayib waxaa la hormariyey amwaasha iyo markaasi dhiigaga waxaa la hormariyey amwaasha ayaa la hormariyey ladacaa rijaalu amwaala qowmin dhiiggina waa la dembeysiiyey waxaan la ogyahay labadoode waxaa daran dhiiggaa daran ayib waayo waxaa ugu horeeya dadka loo kala qisaasaya dhiiggaa markaa u horeeya waxaa ugu horeeya oo dadka loo kala markaa loo kala qisaasayo dhiiggaa ugu horeeya ayib marka dhiiggii iyo maalkii haddana xadiisku wuxuu horreysiiyey maalkii buu horreysiiyey waxaa loo horreysay sababtu waxay tahay inta badan khusuumaadka iyo dooduhu maalkay ku badan yihiin dadka is hayaa inta badan maal bay isku hayaan oo marka la eego dhiigga lasku hayo maalka lasku hayo maalkaa badan saasaa marka waxaa loo soo hormariyey markaasi maalka loo soo hormariyey ayib wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaa lagu kala baxayaa waa bayino iyo dhaar weye bayino iyo dhaar weeyaan qofka markaasi wax sheeganaya waxaa laga doonayaa caddayn baa laga doonayaa bayina bayinadu waxaa weeyaan maa yubayinu alxaqa xaqa waxa caddaynaya la yidhaahdaa wuxuu doon ha ahaado kuma koobna waxaasi xaqa caddaynaya inuu markaasi makhraati yahay kuma koobna oo ibnu qayim raximah اllahu tacaala yan hadalkaasi wuu naqdinayaa oo wuxuu odhanayaa markaasi in la yidhaahdo bayinadu waa dhaarta keliya ama waa makhraatiya keliya waa kalad wuxuu ohanaya ibnu qayim albayinaةu fii kalaami اllaahi warasuulihi sal اlه alيه waslam waصaxaabati bayine marka laga hadlayo kalaamka ilaahay iyo hadalka rasuulka iyo saxaabadu waa ismu likuli maa yubayin اxaqa wax kastoo xaqa caddaynaya wixii magac u ah ayaa bayino la yidhaahdaa ayib fahiya acamu min albayinati fii isilaaxi اfuqahaa way ka caamsan tahay waxay bayine u yaqaanaan fuqahadu xayثu khasuuha bالshaahidayn aw الshaahidi wاlyamiin fuqahadu waxay u yaqaanaan bayino makhraati markaasi laba makhraati ama makhraatiya dhaartiisa u yaqaanaan laakiin marka la eego kalaam اllah kalaam الrasuul calayhi الsalaaةu wasalaam iyo kalaam الصaxaaba marka loo noqdo bayino waa ka caamsantah wax kastoo xaqa caddaynaya bayina la odhanaya xataa hadday noqoto qariino xataa hadday noqoto qariino iyo calaamad ama amaaro haddii la helo waa bayino waxaa tusaale u noqon kara qisada macruufka oo markaasi xilligii nebi daawuud calayhi الsalaam ee markaa dhacday laba dumara oo markaa ilmo isku haya ayaa u yimid laba dumaroo markaa meel jooga oo laba markaa caruura sita ayaa midood ilmihii ay sidatay baa markaasi bahal baa qaata kii kale isku qabsadeenoo anaa dhalay anaa dhalay daawuud bay ola yimaadeen daawuud calayhi الsalaam wuxuu u xukumay tii weyneyd u ijtihaaday ijtihaadkiina waxay ola muuqatay gabadha weyn inuu markaas siiyo kadib garti waxaa galay nabiy laahi sulaymaan calayhi الsalaam arintii markaa wuu weydiiyey waxayna u sheegeen inay inankan isku haystaan sulaymaan wuxuu yihi haddaba waa idin kala jarayaaye waxaad ii keentaan sikiin mindi ii keena waa idin kala goynayaaye mid kasta qayb ha qaadato ayib tii yarayd waxay tihi maya udda ayadaa dhashay tii weynaydna waxay tihi noo kala go halkaa wuxuu ka fahmay nabiy laahi sulaymaan in gabadha ilmaha dhashay ay tahay midda yar limaada waayo raxmaddii hooyanimadii ayaa qaaday oo waxay istiri int intii koley la dili lahaa hanoo haska noolaado cid kaleba ha haysatee markaasaa wuxuu u xukumay nebi sulaymaan tii yarayd buu u xukumay ayib halkan marka waxaa laga fahmayaa bayinadu markaasi inaysan laazim ahayn mar kastaba inay noqoto inay makhraati noqoto qariino iyo amaaro bay noqon kartaa marka bayinadu mar kastaba ma noqoto markaasi makhraati ma noqoto wax kastoo xaqa caddeeya ayaa markaasi bayino la yidhaahdaa makhraati marka loo yimaado oo marka wa lagu cadaysto waxaa ka mid a makhraati baa ka mid a makhraatigu isku mid ma noqonayo waxaa laga makhraati kacayaa la eegayaa mar waxaa ka makhraati kacaya oo marka lagu kaaftoomayaa afar makhraati ilaa la helo ma dhammaystirna markaasi caddayntii waa sida maalan zinadii oo kale qof marka hadduu qof kale zina ku sheego qofka uu zinada ku sheegay waa inuu la yimaada afar makhraati waa inuu keenaa qofkan sheegaya inuu hebel zinays ama hebeenay zinaysatay afar makhraati waa inuu keenaa afar makhraati markuu keeno markaasa la aqbalaya warkiisa والذiina yarmuuna الmuxsanaati ثuma lam yaأtuu بأربacati شhuhadاء fajliduuhum ثamaaniina jalda kuwa markaasi dadka dhowrsoon dumarka dhowrsoon zina ku sheegaya kadibna aan keenin afar makhraati alla wuxuu yhi markaasi jeedla asagaa waxaa laga jaraya xadulqadaf wax la yidhaahdo xadulqadaf siddeetan jeedal baa lagu dhufanayaa hadduu keeni waayo afar makhraati oo ka marakaca wixii oo dhacayaan arkaynay hadduusan keenin marka zinadii oo kale afar makhraati baa ugu yar wax la aqbalayo saddex hadday yimaadaan saddexdaasaa min siddeetan jeedal lagu dhufanaya ayib haddii ay tahay waxaa laga makhraati kacayo dil ama sariqo ama khamri la cabay ama qadaf waxay culimadu u yaqaaneen xuduud bay yahaan fuqahadu xuduud xuduud hadday tahay wax laga makhraati kacayo waxay u baahan tahay laba makhraati in la helo dumarkan lama aqbalaya makhratigooda mowdican oo kale xuduud wixii ku saabsan waa sida markaa qatli qof baa la dilaya qof baa xaday oo gacanta laga jaraya uu xaday qof baa khamri cabay oo waxaa in la jeedlaa la doonaya mid buu qadfay xuduudda waxaa loo yaqaano cinda alfuqaha laa tuqbal ilaa bishaahidayni alla wuxuu yihi waashhiduu daway cadlin minkum waxaad malageliysaan laba makhraati oo cadaalo u saaxiib oo idinka idinka mid ah marka wixii ku saabsan markaa sariqada iyo arrimaha xuduuddana rag baa la aqbalaya lakiin laba nin baa ogu yar waxay fuqadu haleeshiiyeen guurka iyo talaaqa iyo markaasi rajacada iyo way haleeshiiyeen waxay yidhaahdeen ayna laba makhraati baa ugu yar laba makhraati ayaa markaa ugu yar ayib marka la yimaado beeca iyo markaasi amaahda iyo markaa ijaarada alxuquuq اmaaliya ay ka cabiraan fuqahadu alxuquuq اmaaliya waxaa ku filan laba nin ama laba dumar iyo nin baa ku filan laba nin ama nin iyo laba dumaraa ku filan alla wuxuu yihi wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamraأataani miman tardawna min الشhuhadاء waxaad malagelisaan laba makhraati oo raggiina ka mid ah haddii laba nin aysan inan helinna nin iyo qof dumar ah farajul wamra'ataan nin iyo laba dumar ah marka waa wixii ku saabsan alamwaal iyo wix marka maal looga qasto weeye wixii ku saabsan radaacada islaanta inay ilmaha nuujisay inay ilmaha dhashay inay tahay bikro oo markaasi aysan cidna aysa is arag arrimaha noocaasa oo raggu aysan daalacan karin dumar baa ka marag furaya oo dumarkii waa la aqbalaya makhaatigooda ayib waxaa ku filan hal dumara qof dumara hadday ka marag kacdo ku filan arrimaha noocaasoo kalea oo hadday tidhaahdo heble ayaa hebel nuujisay hooyay u tahay shan jeer bay nuujisay ama iyadaaba sheegato tira anaa nuujiya shan jeer waa la aqbalaya kadaalika hadday tirahdo anaa dhalay ama la helo markaasi qof dumar oo ka marhaati kacda inay heblo dhashay hebel waa ku filanta heble inay tahay bikro hadday markaas soo sheegto qof dumar ah waa ku filanta waa kifaayo marka arrimaha noocaas raggu aysan daalacan karin waxaa ku filan qof dumara ku filan waxaana loo laga soo qaatay oo loo dariishada xadiidka markaasi cuqba ibnu xaarif wuxuu leeyahay waxaan guursaday islaam baan guursaday kadibna waxaa ii timid buu islaan madow waxaana ugu tiri anaa idin nuujiyey adiga iyo gabadhaada anaa idin nuujiyey adiga xaaskaaguba kadib nebigaan u tegay calayhi salaatu wasalaam arrinka baan u sheegay waxaan idhi waxaan guursaday gabadhaas qof dumaraa noo timid oo addoon ah waxayna sheegtay inay aniga iyo xaaskaygana wada nuujisay ayib been bayna sheegaysaa buu yidhi ayib faqaalat lii inii qad ardactukuma wahiya kaadiba been bayna sheegaysaa saxaabigaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka jeedsaday kadibna wuxuu waan soo wareegey markaasaa waxaan ku yidhi inahaa kaadiba been bay sheegaysaa nabigu wuxuu yihi calayhi salatu slam kayfa biha waqad zacamat anahaa qad ardacatkumaa dacaha canka seebaad gabadha u haysataa ayadoo markaa lagugu yihi waa walaashaayo naas baad wada jaqdeen saad u haysataa halkaasaa ku filnaatay nebigu ma oran markhaati kale keen ama cid kaloo kuu cadaysa keen gabadhaasaa ku filnaatay marka wixii dumar un dumar ah ku khaas ah haddii loo helo hal dumar ah waa ku filan tahay xadiidkan waa xadiis imam bukhari baa warina wa xadis saxiixa weeyaan nabigu marka waa kala geeyey cuqba iyo markaa gabadhiisii waa kala geeyey markaasi waa la kala furay marka bayinadu wax kastoo markaa xaqa caddaynaya waxay noqonaysaa markaa bayina ayay markaa noqonaysaa waxaa bannaan mararka qaarkood wixii ay ahayd laba nin in la helo laba nin in la helo haddii hal qof la helo waxaa bannaan in lagu kabo dhaar oo hal makhraati laba makhraati baa la doonayey hal makhraati iyo dhaar baa lasku kabaya arrinkaasna waa bannaan yahay oo markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xukumay biyamiini wa shaahid nin buu ugu xukumay dhaar iyo makhraati shaygaas waxaa la doonaya laba makhraati in loo helo hal makhraati iyo dhaar ayuu markaa nebigu u xukumay calayhi salaatu wasalaam marka taasina taasay noqonaysaa haddii sida xadiisku inoo sheegayo yani qofka wax sheeganaya caddayn baa laga rabaa inuu wixii caddaysto caddayn baa laga doonayaa caddayntaasi hadduu keeni waayo waxaa arrinkii lagu xawilayaa kii markaasi muddaca caleyhigii ayaa la odhanaya haddaba ka dhaaro dhaartii haddii markaasi uu dhaaran waayo waxay fuqahada u yaqaan nukuul bay u yaqaan nukuul nukuul baa loo yaqaana hadduu dhaaran waayo culimadu waxay leeyihin nukuul ayuu noqonayaa uu ka cabsaday dhaartii ninkaa mudaciga ayaa markaasi loo xukumaya mudacigaas waayo hadduu ninkan dhaarta laga doonayo hadduu xaqan leeyahay wuu dhaaran lahaa mar hadduu dhaaran waayo dhaartii ka gaabsaday waxay tusinaysaa inuusan waxaa lahayn haddaba kaa kale ayaa loo xukumaya waana ictiraaf asaga uu qiranayo inuusan markaa xoolaha usan lahayn kaasaa loo xukumaya qolana waxay leeyihin maya dhaartii waxay ku soo wareegeysaa muddaca caleyhi muddacigii oo waxa loonaya adigu dhaaro taad dhaarato halagu siiyo markaa xoolihii sidaa ku qaado ayaa markaa la odhanaya hadduu markaa dhaarto saasa xoolihii loo siinaya sidaas ayaa xoolihii loo siinaya oo dhaarta waxaa lagu soo celinaya muddacigii ayaa lagu soo celinaya marka caddayntu waxaa laga rabaa waxaa laga rabaa markaasi waxaa laga rabaa mudaciga muddaca caleyhina dhaar baa laga rabaa waxaa jirta mararka qaarkood oo dhaartiiba la saarayo mudacigii mudacigow dhaaraa la odhanaya intaan muddaca caleyhigii la gaarin baa dhaartii waxaa laga doonaya mudacigii masaa'il dhowra ee waxaa jira mudacigii u dhaaranayo waxaa ka mid ah licaanka waxaa ku saabsan licaanka nin baa xaaskiisa dina ku ganay waxaa u banan wax loo yaqaana licaan inay markaasi ay dhaartaan ninkana dhaarto gabadhina ay dhaarato marka ninkii mudaciga ahaa oo la rabo in bayina keen la yidhaahdo dhaaraa la odhanaya shan jeer dhaaro midda ugu dambaysa waxaad ku dhaaranaysaa wاlkhaamisatu ana lacnaةa اllaahi calayhi in kaana min alkaadibiin lacnadda ilahay korkiisa ha ahaato hadduu been sheegayo taasuu ku dhaaranaya marka ugu dambaysa marka waa mudacigii oo haddana dhaar la saaray waa laga soo reebaya marka xadiiskana waa laga soo reebaya xadiisku muxuu inoo sheegayey albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankar dhaarta waxay ahayd in marka lagu yeesho qofka wax lagu sheeganayo waxaa kaloo laga soo reebayaa qof baa taariku salaad ah salaaddii buu ka tegey wuu dhaartay wuxuu yihi wallahi waan tukaday in markaasi waxaa la doonayey la edbiyo oo la tacsiiro wallahi waan tukaday guriga kusoo tukaday waa la aqbalaya kan sheeganaya hebel ma tukado yani markaasi dhaarti waxaa yeelanaya kaa wax sheeganaya kadalika waxaa lamid a maslada loo yaqaan qasaamada waana maslada ugu caansan weeye qasaamada waxaa weeye qolo ayaa wax laga dilay qolo kale wax ka dishay qofkii laga dilay baa waxay ka heleen qolo ay cadaawad ka dhexaysay oo dagaal uu ka dhexeeyey dhexdiisii bay ka heleen ninkiioo meydoo yaalla ayib waxaa loo yaqaana markaa loth baa loo yaqaan loth lothk waxaa weeye waa calaamad ama amaara tusinaysa in iyagu dileen lakin ayagu may arkayn markay dilayeen ninkii hebel ahaa oo meyd ah ayaa laga dhex helay ree hebel ama xaafadii ree hebel waa magaalo wada deganaa ama gurigii ree hebel baa laga helay ninkiio meyd ah labada reerna waxbaa ka dhexeeyey yani waxaa wey waxbaa dhex maray loth baa la yidhaahdaa waa calaamad amaaro wey waxaa bannaan ninkan la dilay reerkiisii konton nin oo ka mid ah ayaga hadda wax sheeganaya konton nin oo ka mid ah inay dhaartaan oo ku dhaartaan nin reerkii ka mid ah hebel baa dilay konton ka mid inay ku dhaartaan hebel baa ninka yagi dilay ninkaas hadday ku dhaartaan waa loo dilayaa waa konton dhaarood marka konton waxaa looga dhigay inaan arrinka la fududaysanin inaan arrinka la fududaysanin ayaa markaasi kontonka waxaa markaasi looga dhigay marka masaaisha noocaasa waa laga soo reebayaa xadiidkan oo xadiidku caddayn baa laga rabaa mudaciga muddaca caleyhuna yemiin yemiintii baa waxaa la saarayaa mudacigii iyo kii markaa wax sheeganayey ayaa markaa la saaraya marka xadiidkani sidaa markaas ay culimadu tilmaameen waxaa weeye waa asal ka mid ah usuusha markaasi ka mid a usuusha axkaamta waana marjic loo noqdo marka tanaasuc iyo markaa takhaasum marka uu yimaado waa marjic loo noqdo weye qofka qaadiga oo wax kala xukumaya haddii xukumkan uu wax kala xukumayo waxa marka ilaahay dartii ay ka tahay iyo dadaal uu dadaalaya xaqi marka inuu gaaro walow haba qaldamee ajar buu kaga helaya oo nabig wuxuu alayhi الsalaatu wasalaam idaa xakama alxaakimu faاjtahada uma asaaba falahu ajraan ninkii xaakimkaa hadduu dadaalo oo juhdi uu bixiyo inuu xaqi gaaro kadibna uu asiibo xaqu siduu ahaa yan waxa wey markaasi laba ajar buu leh ayib haddii uu ijtihaado oo dadaalo oo laakiin xaqi uu gara maro hal ajar buu leh ajarkii marka ijtihaadka ayuu yeelanaya ajrulisaabana meesha markaasi waa ka marnaanaya wuxuu nabigu sheegay alayhi salatu slam dadka wax kala xukma inay saddex yihiin saddexdaasi laba ka mida naartay gelayaan buu nabigu yihi midna jannaduu gelaya dadka wax kala xukma waa saddex qaybood midu naartu jannaduu gelaya labana naartay gelayaan oo nabigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam alqudaatu halaaa dadka wax kala xukma waa saddex inaani fi الnaar wawaaxidu fi اljanna laba naartay gelayaan midna jannaduu gelaya rajulu carafa alxaqa faqadaa bihi nin xaqii gartay oo xaqii ku kala xukumay fahuwa fi ljanna kaas waa ahlu janno wa rajulu qadaa linnaasi calaa jahlin fahuwa fi naar qof dadka kala xukumaya jahli iyo markaa aqoon darro ku kala xukumaya kaasi waa ahlu naar wa rajulu carafa alxaqa fajaara fi lxukmi nin xaqii gartay laakiin gara maray oo si markaasi cadaan oo bareer u gara maray fahuwa fi naar kaa naartu gelaya jannada marka waxaa gelaya midka xaqa gartay haddana ku xukumay naarta waxaa gelaya midka xaqi gartoo gara maray iyo midaan marka horeba xaqiba baran waxaa markaa iska badaa in markaa xaq oo markaa ku xukumo marka xadiidku waa xadiid cadiima oo markaa masaa'il fara badan marka ay ka farcamayaan halkaa inoo joogo wallahu aclam